waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali muxubo bal ka waran fasaxii sanadka sanad dugsiyeedka aynu ku jirno adiga iyo caruurtaadu sideed u qaadateen walaahi maasha allah sanadka kan aad buu farxad noogu ahaa waxaan aadnay holodhay baan waxaan u aadnay sidney u aadnay markii iskoolka la xiray waxaan maqnayn saddex asbuuc baan maqnayn waa si fiican baanu holodhay usoo qaadanay meelo badan usoo marnay marka aad iyo aad bay waxaan ka maxaan ku irahdaa sanadka cusbaa xataa xagu noogu dhashay marka wax fiican bay noo ahayd iyo farxad badanoo maaragta aan dareemaynay faamiliyada xagga ah soo booqanay marka aad bay farxad u ahayd sanadkii cusbaa iyo farxadiisii iyo iyo iskuulkii iyo farxadiisii iskoolkii iyo faamiliyadii aan soo booqanay iyo wixii oo dhan baa fasaxii wax badanaa isku soo aaday marka aad sanad wuxuu ahaa u u nasiib badan baan baan leeyahay insha allah nasiib kale waan waan rajeynayaan inoo sii wacnaado gartay muxubo si gaara caruurta maxaa u khuseeyey ood isleedahay way ka heleen amaba munaasabad gaara u ahaa oo kale maasha allah ciyaalka wax badan bay oo ahayd munaasabado aniga iyo ayagaba aan dareemaynay gabadha noogu weyn baa waxay dhamaysay gabadha caruurta ugu weyn haa caruurta gabadha ugu weyn baa waxay dhamaysay tualif dhamaysay marka waxay gelaysay jaamacad waxaan u dhignay baadi weyn baan u dhignay kabacdi halkaas iyaduna waxay dareemaysay farxad badan oo inay tualifkii dhamaysay maagii ay rabtay ay heshay ay sanadka jaamacaddii ay rabtay ay gelayso maskaxdeeda ay fresh badan tahay dee baadhi iyo maaragta family meeting badanoo loo sameeyeyna marka halkaas farxad badan bay ahayd caruurta ay maaragta isla qaadanay marka macnaheeda dugsigii sara iskuulkii waa halkaa ku dhammaaday marxalo cusub yaa u diyaar garoobaysa marka farxaddaasna gaar bay aad bay taasina noogu waxay ahayd farxad aad iyo aad aan lasoo koobi karin bay ahayd kolle aniga hooye ahaan waa gabadhii iigu horreysay oo aadaysa gabadhiyo wiilba waxaa weeye ilmaha qofkii ugu horreeyay ahayd oo high school ta dhammeeya jaamacad u gudbaya sanadka u horreysay marka dareenkayga aad iyo aad waxaan dareemayay farxad badan ayadana sidoo kale iila dareemaysay farxad badan kuwa kayaryarna ay higsanayaan ayada oo ay role model u tahay oo ay fiirinayeen inay maaragtaa bointigeeda iyo fiicnaa baadhiga loo dhigo waxa dhan ayagana ay si fiican habi u ahaayeen aad iyo aad aad iyo aad dareenkaasi iyadana bal asma aan kusoo dhaweeyo asma dareenkaas hooyo ay dareemaysay adigana aad dareemaysay fasaxii aad ku jirtay sidee ku ahaa alxamdulilah ani waa jeclaaday waxaa lii soo sameeyey xooga iyo wax dhanaan saaray alxamdulilah waan ka way fiicnaatay hooyadeyda iyo waxa dhan ay ii sameeyeen iyo habiirooyinka iyo walaalahayga xafladii iyo farxadii ay ku iskuulka dhamaysay lagugu soo dhaweeye weye macnaha alxamdulilah kulligooda way ii imaadeen farxad kulligooda ana w ana farxad way waa isii badatay waa jeclaaday waxa dhan iyo dadkan sidii ii hambalyayn maasha allah si gaara iskuulkii baad dhamaysay jaamacadna waad u socotaa dareenkaas dareenkaas isagu seed u dareentay
hadda xoogaa waa baqdin sanadka ugu horeeya hadda ii soo socdo oo hadda wax weyn waaye hadda sidii hore ma ahan waxaad dareemaysaa meel weyn inaad iskuulkii uu iska yar xogoo fududaa oo meel culus aad yacnaha jaamacad akhris iyo waxbarasho adag aad sii galaysay macnaha haa haddana aniga wax dhan aniga le inaa sameeyo waaye laguma ahan hooyadeeda in la wacaayo la dhahaayo gabadhaada anaa la idhahayaa waxaago dhan xooga inaa saartid idinaa ka kormartidna waaye ha macnaha waad ka baxday waktigii hooyada iyo lagu weydiin jiro gabadhaada iyo sidan aysaba loo dadaco hadda adigii baa qof mas-uula noqday weye ma ka dhigan tahay marka mas-uuliyaddaas kugu dhacday cabsi bay kugu beeraysaa oo weli waxaad qabtaa inaa haye maxaad qorsha waxbarashada hadda aad galayso maxaad noga sheegi kartaa facultiga qaybta ya ani hadda waxaas waxaan baranayaa loo oo hadda laba sano ah oo haddana saddex sano ku xigto oo hadda weli ma bilaabin shan sano hadda igu noqoto waxa dhan insha allah inaa inaad looyarad noqotaan su diyaarinaysaa aad iyo aad ya waxaan rajeynaynaa inaad ku guulaysato ugu dambeynta dadka adigoo kalea ardada ah ee kula midka maxaad laba kelima maxaad usoo jeedinaysaa ardada saadoo kale ah adihi lahayd
hambalyo kulligiin inaan dhammaanay iyo inaan xooga hadda xoog xoog badan inaan saarno waa hadda 'cause waxbarashada barashadeena intaana hadda lagu talagalay inaan wax saarno aad iyo aad aad iyo aad azaar een, laftaadu een, hadda waxbarashada meel fiican baad ka maraysaa Een, ka waran een, dareenka fasaxaagii iyo seed maxaad dareemaysa Ah, marka sidney aadna um, happy waa noqoda oo faamiligeena waa arkno oo habarxaawo iyo cayaashkeeda oo aragno ani magalan waa ka baqay um, laakiin muuqaalkii iyo meeshaad socotay iyo fa- farxad bay ahayd
ha.
ha Aya- haaruun adigana een, farxaddii eh, damaashaadkii iyo een, fasaxii m- sideed u qaadatay Een, si fiican noo ahaa maxaad ka heshay waxaad ka heshay markaad xagga tagteen sheeg meelaha aad tagteen waxaa ka jeclaad marka doonta fuudn waxaa aragnay meelaha dan oo een, sydney haba bridgeka iyo darlin haba meelaha dan oo abrahaskan oos waa aragnay Een, sawiryaalo badana ka qaadnay iyo badaa aadnay biyaha waxaa la galay een, xamse iyo xudayfa iyo een, abti bashiir een, hooyo cusbi soo een, keensata farxad weeye caruurta een wuxuuba een een waalid badan oo soomaaliya ayaa een dabcan dhegaysan doona een hadalkaaga iyo farxaddan aad qaadateen iyo sida aad oga warbixiseen een dardaaran ahaan een maxaad dhihi lahayd waalidka waqtiyada fasaxa iyo marka la joogo een iyagii caruurta isku soo banaanaadaan een maxaad talooyin aad siin lahayd wallaahi maasha allah talooyin badan baan siin lahaa sababtoo ah ilmaha een, sanaddan markii ay waxbaranayaan oo waxbarasho cusub u gudbayaan kuwa ha- een, dhameeya een, high schoolka labiyo tobankii sano high schoolka maaragtaa soo waday een, xoogaa fresh badan bay u tahay oo ilmihii waxay dareemayaan hadhowta inay jaamacaddii u diyaar garoobaan ayagiyo diyaar ah oo xoogaa maskaxdooda ay refreshment badan ku noqotay ama iskuulka ama iskuulka iskuulka, sidii kale ama galaaskii kale xataa kuwa yaryar ayagana sidoo kale holidhayda markay aadaan ilmuhu waxaad moodaysaa iyagoo faraxsan oo diyaar u ah oo leh oo iskoolkaygii wixii maaragtaa xataa waxay ka sheekeeyaan heli kara oo galaasyadii kale iyo ciyaal aruurihii kale Een, dadka xataa jaanis qofkii heli kara oo awooddu siinayso inuu aado een, xataa wadankii uu soo booqdo qofkii awoodi kara inuu xataa booqashada wadankii ah baa moor aan kula talin lahaa waaridada inay ma aragtaa ay laftirkoodu booqan lahaayeen Een, iyagoo waaridka xataa caruurta keliya maahane waaridku xataa dareemayo een, maskaxdaada dhan inay maarata waxaad moodaysaa firaash noqonayso aad u diyaar garoobi doonto sanadka waxbarashadiisii caruurtii wixii oo dhan maaragta insha allah marka sidaas kula dardaarmi lahaa inaa holodheyda waa wax fiican hala badiyaan dhihi lahaa aad ayaad u mahadsan tahay muxuba sulaymaan muxuba qaymaa oo maanta nagu soo booqatay iyada iyo caruurteedaba stuudiyoga s b s ee melbourne aad baad mahadsantihin dhammaantiin Am- mahadsanid madar
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho